waxaa deganaa ciidamo midooda africa ah dalka kenya iyo ciidan dowlad goboleedka jubbaland oo daraawiish ah adugu ciidamadii midooda africa saakay ka baxay in muddahana waxay lahaayeen waa ka baxaynaa ciidanka daraawiishtaa meesha ku haray adugu khawaariijtii baa bacdilmaqrib weerar kusoo qaaday ciidankii xogtoodana waa la hayay waanan maaragtay nidaam fiican oo takdiid wanaagsanna maadaama informationkooda la hayo ciidankii wuu wuu sameeyey marka xabadda markay bilaabeenba meela ayagu ayna filaynin baa xabadaha looga bilaabay dhimasho iyo dhaawac fara badan bay jiidanayeen habeennimona way ahayd ciidankana waxaan idhahaa cayrsanina sidaasay u jabeen annaguna waa fiicannahay dhimasho ma lihin hal askari baa naga dhaawacmay insha allah wixi waa la baryana waa arkaynaa waa mahadsan tahay deegaanka gariley dabcan dad rayid baa ku sugan maxaa khasaaro oo kasoo gaaray dagaalkaasi maya dadka wax khasaarahna looma sheegin maadaama meeshu ateenadeeda maaragtay iyo isgaarsiinteeda ayna aada u wanaagsanayn laakiin dadka aan aada u waraysanay habeennimona way tahay kolley waan ogaan doonaa markii waada ilaahi subxaana watacaala aynoo bariyiyo laakiin wax khasaaro oo lasoo bootiyey hadda ma jiraan haba yaraateen waa tahay inkastoo dee al-shabaab ay weerar ahaayeen waxaad na sheegtay in hal askari uu dhaawac idinka soo gaaray wararna waxa ay sheegayaan in halkaas askar ay ku dhinteen taa maxaad ka leedahay
maya maya wax askar oo dhintay oo daraawiishta jubbalandna haba yaraatee ma jiraan deegaanka gariley yaa gacanta ku haya
waxaa ku haysa dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidanka daraawiishta horey u deganaa gartay
marka xaaladaas waa halkaasay hadda ku sugan tahay wixii waa la baryana waan arkayna insha allah
qaar ka mid a dadka deegaanka oo aan la xiriiray waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka gariley taa maxaa ka jira
may may xilli lala wareegaba ma jiraanba waa la jibiyey way ka baxeen meesha way xarareen dhaawac iyo dhimashay sii jiidanayaan xilli de lala wareegaba maba jiraanba yani waa xilli habeennimo oo maxaan ku idhahdaa cidta hadda oo faahfaahin iyo war noocaasa sheegi kartana ma jirto waa marka laakiin la wareeg aan la wareegi karaan ma jirto waa muxuu ahaye wixi waaga la baryaan arkayna insha allah warar baa sheegaya in duqeymo ay ka dhaceen nawaaxiga gariley markii al-shabaab ay soo weerareen kadib oo diyaaradaha kenya ay weerar soo qaadeen oo dhanka cirka ah taa wasiir maxaad kala socotaa maadaama wasiirkii amniga ee jubbaland aad tahay
maya ciidamo k d f ah oo xuduudda dhinaca xuduudda ku jira ayaa jiro oo maxaan ku idhahdaa ciidamada kenya ah ciidamadaas oo maxaan ku idhahdayy ciidankanaga madaafiic ku caawinhayay way jiraan laakiin wax diyaarado la yidhaahda ma jiraan haba yaraatee waa tahay hadda waa sidee xaalka deegaanka gariley way degan tahay xaaladdu wixii waaga la baryana waa arkayna